أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح kala saarow fii sujuudi tilaawati qur-aan akhrinta sujuuddeedii ayuu u fasal yahay sheekha raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu uga hadli doonaa aayadaha lagu sujuudo qofku markuu gaaro waxaa nebigu sunneeyey salى اllahu wasalama wabaaraka calayhi aayadihii sujuudda qofku hadduu aqriyo ama isagu ma aqrine wuxuu dhegaystay iyadoo la aqrinayo aayadihii lagu sujuudi lahaa waxaa la sunnaynayaa qofkaasi inuu sujuudo sunnow waxaa soo arooray xadiis imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo nebiga sala allahu wasalama wabaaraka calayhi uu yidhi idaa qara'a bnu aadama assajdata qofka bini aadamka markuu aqriyo aayadaha lagu sujuudo markuu aqriyo fasajada oo markuu aayaddaa aqriyo uu sujuudo ictasala ashaydaanu yabkii shayddaankiyaa ka fogaanaya oo ka cararaya isagoo shayddaanku ooyaya ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wayaquulu wuxuuna leeyahay shayddaanku yaa weylata halaagaa igu dhacaye umira ibnu aadama bisujuud bini aadamkii waxaa la amray inuu sujuudo fasajada bini aadamkii wuxuu qaatay amarkii oo wuu sujuuday falahu ljanna bini aadamkaa sujuuday wuxuu iska leeyahay janna wa umirtu anigana waxaa lay amruu shaydaanku leeyahay bisujuud fa casaytu ilaahan ku caasiyey sujuuddan bini aadamku u dhacayo waa wixii ilaahay aan ku caasiyey ayuu leeyahay shaydaanku faliya naaru anigana waxaa ii sugnaaday naar marka bini aadamku wuxuu ku liibaanay sujuuddii la amray ayuu sujuuday marka shayddaanku markaas waxaa u soo hoyanaya walaac iyo walbahaar markii qofku aayadaha sujuudda uu aqriyo oo markaa uu ku sujuudo shayddaanku waa walaacaya oo wuxuu leeyahay sujuuddan iyo cibaadadan uu haysto waa cibaadadii aan ku kufriyey oon ku gaaloobay ayuu shayddaanku leeyahay qaala shaykhu raximah اllahu tacaala yusanu waxaa la sunneeyaa sujuudu tilaawati qur-aan akhrinta sujuuddeedii ayaa la sunneeyaa lilqaari'i qofka aqriyey aayaddaa lagu sujuudayo qofkaasaa loo sunneeya waalmustamici qofka dhegaysanaya aayaddaa lagu sujuudayana isagana waa loo sunneeyaa inuu sujuudo wasaamici kii maqlay isagana waa loo sunneeyaa farqiga u dhexeeya muxuu yahay almustamic iyo assaamic farqiga u dhexeeya waxaa weeye mustamic waxaa la yidhaha ay qaasidi assamaaci waa qofkii u qasday inuu dhegaysto aayadda qofkii qasad aayadda u dhegaysanayay ayaa waxaa la yidhaha almustamic assaamicna waxaa la yidhaha waa aladii laa yaqsidu assamaaca waa qofkii aan qasadkiisa iyo ulajeedadiisu aysan ahayn inuu aayadda dhegaysto laakiin dhegtay uga soo dhacday isagoon ula qasdin ayaa aayaddii dhegta uga dhacday labadoodaba marka waxaa loo sunnayn aayaddaa lagu sujuudayo maadaama ay maqleen ama ha u qasdo ama yuusan u qasdineen in labadoodaba ay sujuudaan ayaa loo sunneeya marka saddex qofoo saddex qof oo saddexda sujuudda loo sunnaynayo kii qaariga ahoo aayadda aqriyey kii u qasday inuu dhegaysto kii aan u qasdin oo aayaddu ay dhegta uga dhacday saddexda waa loo sunneeya inay sujuudaan ilaa liqiraa'ati naa'imi qofka hurdaya aqrintiisii ma ahane oo aayadihii sujuudda uu akhriyey ma ahane waaljunubi waliqiraa'ati aljunubi qofkii janaabada qabay qur-aan akhrintiisii ma ahane wasakraani qofkii sakhraansanaa qur-aan akhrintiisii ma ahane saddexdaas qur-aanka ay akhriyeen looma sujuudo saddexdaas sheekh wuxuu ku leeyahay qur-aanka hadday akhriyaan aayadihii sujuudda looma sujuudayo saddexdaa qur-aanka ay akhriyeen oo saddexda qofka ugu horreeya waxaa weeye qof iska hurdaya ayuu wuxuu ku riyooday qur-aan isagoo akhrinaya markaasuu wuxuu akhriyey aayadihii lagu sujuudi lahaa waa qofkii hurdaya isaga riyoonaya haddi qofkaa iska riyoonaya inta maqashid ma sujuudaysid ma sujuudaysid waxaa la mida qof janaabo qaba qof janaabo qaboo sharcigu uusan u ogolayn inuu aayadihii akhriyo loo diiday ayaa sharcigii khilaafayo wuxuu iska akhriyey aayadihii lagu sujuudi lahaa adiguna waad maqlee waad dhegaysanay ma sujuudaysid leanna wuxuu akhrinayaba sharcigu uma fasixin qur-aankuu akhrinayo qur-aan sharcigu u ogol yahay ma aha idan marka qiraa'atuhu waa qiraa'a hayra mashruuca qirada uu akhrinayo waa qira aan sharciyaysnayn uma sujuudayso waxaa la mida qofka saddexaad sakraanka qofkii iska sakraansanaayo intuu khamro soo cabay aayadihii lagu sujuudi lahaa iska akhrinayo qofkaa isagana dhegaysiga aada dhegaysatay aayadaha lagu sujuudayo uma sujuudayso leanna waxaa weeye isagana qiraa'adiisu waa qiraa'a hayra sharciya waa qiraa'a aan mashruuc ahayn لأnنه waa marفuuع الqلب waxba kalema ogaba ويتأkdu waxaa kaloo la mid uu ku leeyahay شhaaرxa iبن xaجaر وsaahi kii saahiga ahayo ishalmaamana waa la mid qof iska sahwisan oo iska halmaansan ayaa qur-aankii iska akhriyey oo qasad la-aan isaga akhriyey ma u sujuudaysid aayaةu sajda hadduu qofkaasi akriyo waxaa la mid uu sheekhu ku yihi وanaxوi الdurati min الطyuuri الmucalama shimbiraha la baray shimbiraha wax la baray haddii codkoodii aada dhegaysatid iyagoo qur-aan aqrinaya aayatu sajda ayagana looma sujuudayo shimbir waxaa jirta magaceeda la yidhaaho babbaqa shimbirtaas la yidhaaho babbaqa cajaa'ibay leedahay cajaa'ib sunci illaahi tacaala ilaahay koonkan wuxuu ku abuuray waxyaalo cajaa'ibahoo lala yaabo qaybo ka mida shimbirtan babbaqaa la yidhaaho haddaad u akhriso aayad qur'aana agteeda aad ku akhriso way kaa daba dhehen waxun haddaad u sheegtana way kaa daba dhehen wax wanaagsan haddaad u sheegtana wixii wanaagsan ay akrinay sidoodii bimacnaa waxaa weye xayawaanaadka cajiibka ay ka mid tahay waa shimbiraha nooc ka mida magaceeda waxaa la yidhaha babbaqa walidaalika carabta way ku mahmaahaanoo waxay yidhaahaan yacni laa takun kalbabbaqa ha noqonin shimbirta babbaqaa la yidhaah oo kale shimbirta babbaqaa la yidhaaho wax walboo loo sheegay qofka ka daba tiraahaa khayr iyo sharba yacni waxay ula jeedaan imacaha noqonoon qof wax walba iska yidhaaha oo wax walboo lagu shubto iska yidhaaha ha noqonin ee waxa kale miisaan waxa laguu sheegayo kale miisaamo ba wax wanaagsana mise waa wax shara babaqaa oo kale ha noqonin marka babaqaadaas oo kale oo yacni agteeda lagu akhriyey oo aayaddaa intay iska akhrisay shimbirtaasi aayatu sajda shimbirtii akhrisay waan u sujuudi ma dhehaysid ma dhehaysid falaa yusanu sujuudu lisamaaci qiraa'atihim waxaasoo dhan qiradooda haddii la dhegaysto looma sujuuday licadami mashruuciyatiha maxaa yeele qirada ay akhrinayaan oo dhan sharci ma aha wa cadami qasdiha qasad la-aanayna qaarkood u akhrinayaan fashardu shardigu wuxuu yahay xillu lqiraa'a horta qirada qofku inay xalaal u tahay wasamaac dhegaysiguna inuu xalaal yahna waa shardi ay cadamu karaahatima qirada iyo samaacu inaysan karaahiye ahayn ayaa shardi ah wain lam yundaba yaanba la sunnayn haddii la doono waa inaysan karaahiye ahayn oo sharcigu uusan kahan qiradaas iyo dhegaysiga labadaba wayataakadu ay sujuudu sujuudku wuu adkaadaa bimacnaa sunna mu-akadu noqdaa wey sunno ajirkeedu aada u badan yahay wayataakadu sujuudu tilaawuhu wuu adkaadaahoo sunnadiisi waxay noqotaa sunno ajirkeedu badan yahay lilmustamici qofka dhegaysanaya qur-aankii aayadaha sujuudda dhegaysanaya ayuu sujuudku u adkaadaa in sajada alqaari'u qofkii aayatu sajda akhriyey hadduu sujuuday haddii qofkii aayatu sajda akhriyey uu sujuuday adigoo mustamicoo dhegaysanaya maxay kuu noqonee sunnadaasi sunna afdal wa awjaz sunno waxay kuu noqonee afdala wa ajzal sunno aada ajirkeedu u weyn yahay ayay sii noqoneen maadaama qofkii qaari'a ahaa uu sujuuday adiguna aada dhegaysanaysay aayadaha sujuudda waa sunno mu-akadaa inaad sujuuday walaa yasjudu almusalli qofka musalliga ahee tukanaya isagu ma sujuudo sujuudu tilaawa ma sujuudo ligayri qiraa'ati nafsihi naftiisa qiradeeda qiradaa kayrkeed uma sujuudo ila alma'muuma ma'muumka maahan fayasjudu ma'muumku wuu sujuudaa in sajada imaamuhu ma'muumka imaamkiisu hadduu sujuudo ma'muumka waa laga rabaa waa sujuuda masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye haddaad salaad ku jirtid qof qur-aan akhrinayo o agtaada qur-aan ku akhrinayo ayaad maqashay salaadaadna ku jirtaa qofkaasi wuxuu akhriyey aayadihii lagu sujuudayay ayuu akhriyey adiguna salaadaad ku jirtaa aayadihii markuu aqriyey haddaad sujuuddo ka war salaadaadna ku jirta lama ogola sharcigu kuma ogola haddaad sujuuddana salaadda waa kaa buri leanna waxaad siyaadisay sujuud sharcigu uusan ku ogolayn sujuud sharcigu uusan ku ogolayn ayaad siyaadisay qofka agtaada qur-aan ku akhrisanayay adiguna salaadaad ku jirtaa qofkiiyaa wuxuu agtaada ku akhriyey aayatu sajda waad sujuudday lama ogola lama ogola walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi walaa yasjudu lmusalli qof tukanaya ma sujuudo ligayri qiraa'ati nafsihi naftiisa qiradeeda qira aan ahayn markaad adigu aayatu sajda aada akhrisato oo adigoo salaada ku jiree bes markaasaad sujuudo ila alma'muuma ma'muum maahan fayasjudu ma'muumku wuu sujuudaa in sajada imaamuhu maamuumka imaamkiisu hadduu sujuudo isagu waa sujuudi adigu maalan aayatu sajdadii ma adan akrin ma'muumaa tahay imaamkiiyaa akriyey imaamkiiyaa akriyey aayatu sajda waa sujuudi limutaabacati alimaam waana sunno imaamkana inaad raacdo waa waajib wa ilaa haddii kale wa ilaa haddii kale oo imaamkii uusan sujuudin imaamkii ma sujuudin markuu aayatu sajda akhriyey imaamkii imaamkii sunnadii wuu khilaafay ma'muumkiyaa keligii iska sujuuday badalad salaatuhu salaatulma'muum ma'muumka salaaddiisi way burtay ma'muumka salaaddiisii way burtay oo muxuu sameeyey imaamkiisiyaa wuxuu akhriyey aayadihii lagu sujuudi lahaa imaamkii marka ma sujuudin oo sunnadii wuu khilaafay imaamkii ma sujuudin oo sunnadii wuu khilaafay adigoo ma'muuma waxaa tidhi maadaama imaamkaygii sunnadii uu khilaafay anaa sunnadii oofinaya markaasaad sujuuday salaadaadii maxay noqoneen badalad waa burtay oo sababta salaada burinaya maxay tahy salaada sababta burinaya waxaa weeye liannahu khaalafa imaamahu imaamkiisii uu khilaafay waa limukhaalafati alimaam imaamkiisii uu khilaafay salaaddu markay gurayso wuxuu ku yidhi sheekhu in calima hadduu masalada ogaa masalada hadduu ogaa inay salaadda ku burayso watacamada fiihima labada masalo aan soo sheegnana kas uu u sameeyey walam yanwi almufaaraqata fi اthaaniya masaladan labaadna uusan niyeysan inuu imaamkii faaruqo hadduu niyeysto inuu imaamkiisa salaada ka goosto waa gooni hadduu maalan uu is yidhaha imaamka maadaama sunnadii isagu uu khilaafay alla ilaahay sunnada adigu la imaad niyatulmufaaraqana la imaad imaamkiiba ka goosaba taas salaadaadu saxiix wey haddaad niyatulmufaaraqaad la timaadid salaadaadu saxiix wey wayatakararu sujuudu sujuudku wuu soo laalaabtaa bitakaruri اlqiraa'ati bisababi takaruri اlqiraa'a qur-aan akhrintii laalaabashadiisii sababkeeda ayuu sujuudku ku soo laalaabtaa walow fii majlisin walow karara alaayata aayata sajda haba ku soo celceliyo hadduu doono fii majlisin hal fadhi aayaddii haba ku soo celceliyo wa ragcatin wa fii ragcatin hal ragcaba aayatu sajda haba ku soo celceliye sujuudka mar walbaba uu soo laalaabo masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye aayatu sajda ayaad akhrisay مثلا فاسجدوا لله واعبدوا في آخر سورة النجم سورة النجم آخر كذي فاسجدوا لله واعبدوا أيضا هل مدخرسي وسجود مر لبعض هذا كعلس فاسجدوا لله واعبدوا مر لبعض ولا غير هذا سجود مر سد هذا آيات كسو علس ولا غير مر أفراد ولا غير سداسو مهما كررت القراءة تكرر السجود mahmaa qiraa'adii aad ku soo celceliso aayatu sajda adigana sujuud waa kugu soo laalaabanay saas ula jeedaa sheekhu wuxuu ku yidhi wayatakararu sujuudu sujuudku wuu soo laalaabtaa bisababi takaruri اlqiraa'a qirada soo laalaabashadeeda sababteeda sujuudku ku soo laalaaban walow karara alaayata fii majlisi waaxid xataa aayaddii fadhigiiba adigoon ka kicin ayaad laba goor saddex goor aayaddii adoo ku macaansanay kusoo celcelisay sujuuddiina waad kusoo celcelina mar walbaba wa ragcatin walow fii ragcatin waaxida hal ragca dhexdeeda baa ku soo celceliyey hadduu doono oo maalan aayatu sajda fasjuduu lilaahi waacbuduu ayaad hal ragca ku akhrisay bacda alfaatixa bacda alfaatixa ayaad akhrisay waa sujuuday waad soo laabatay haddana haddana waxaad samaysay waa ku soo celisay waa lagaa raba haddana waa ku soo celisay waa lagaa raba mahmaa qiradii aad ku soo celceliso mar walbaba sujuudi waa laga raba ilaa idaa qara'ahaa inuu aqriyey aayatu sajda maahan fii waqti alkaraahati waqtigii karaahada inuu akhriyey aayatu sajda ma ahani liyasjuda si uu u sujuudo fii waqti اlkaraaha waqti اlkaraaha inuu sujuudo saasuu rabaa falaa yasjudu dee ma sujuudayo markaa oo maxay tahay masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofkan waktulkaraaha ayuu wuxuu rabaa inuu ku beego sujuuddiisii waktulkaraaha ayuu rabaa inuu sujuuddiisii ku beego awqaatulkaraahana horaan usoo qaadan wakhtiyada salaaddu ay karaahiyada tahay oo salaaddu ay xaaraam tahay horaan usoo qaadanay waxaa ka mid ahaa bacda salaati alfajir salaada fajir ka bacdi waxaa ka mid ahaa cinda duluuci shamsi qoraxdu markay soo dhalan rabto waxaa ka mid ahaa cinda alistiwaa qoraxdu markay bartamaha ay marayso waxaa ka mid ahaa cinda alguruub qoraxdu markay dhici rabto welina aysan toos u dhicin marka qofkan muxuu sameeyey aayaddan akhrinteedii wuxuu ku beegay waktigii salaaddu ay karaahiyada ahayd qasad kalena kama laha ilaa waktulkaraahada inuu sujuudo mahan marka muxuu samaynaa waa mucaanada lishariica shareicadiiu mucaanado iyo ka hor imaad ku samayna qasadka uu leeyahay keliya waxay tahay waktulkaraaha inuu sujuudo ilaa idaa qara'ahaa aayaddii inuu akhriyo maahane fii waqti اlkaraaha waqtilkaraaha inuu akhriyo maahane liyasjuda si uu ugu sujuudo fii waqti اlkaraaha qasadkiisu waxay tahay waktulkaraahaha inuu sujuudo falaa yasjudu lama ogolo markaas inuu sujuudo waktulkaraahadii hadduu ku beegay inuu waktulkaraaha sujuudo lama ogola waa lixurmatihaa fiihi fii waqti alkaraaha waktulkaraaha dee in sajdadaa sujuuddaa la sameeyo waaba xaaraanba haddii qasadka iyo kubeegga adigu aada ula jeeday aw amase qara'ahaa ama aayatu sajdu akhriyey fi salaati salaaddii dhexdeedii ayuu ku akhriyey aayatu sajda oo muxuuna salaadda ugu akhrinaa aayatu sajda biqasdi sujuudi sujuudda qasadkeeduu ugu akhriyey faqad oo kali ah inuu sujuudo kali ah dantaasuu keliya yacnii inuu qur-aankii akhriyo inuu qur-aanka ku macaansado inuu qur-aanka ajir ka helo ma aha ulajeedadiisu ulajeedadiisu waxaa weeye sujuuddaas inuu sameeyo bis ayuu u qastay markaas hadduu sidaas sameeyona oo qur-aankii inuu aqriyo oo qur-aankii uu ajir ka helo qasadkeedu uusan lahayn ee qasadka sujuudda keliya ay tahay falaa yasjudu ma sujuuday waa licadami mashruuciyatiha xiina idin markaas yacni sharciba uma ogola inuu sujuuddii kali ah oo salaada dhanba ulajeedada uu ka leeyahay ay tahay inuu ku dhex sujuudo salaadan dhanba sababtu u xidhanaya waxaa weeye inuu ku dhex sujuudo bisuu rabaa qur-aankii inuu aqriyo ajir inuu ka helo qasadkeeda ma ah amaa hadduu qofku labadaba isku wato biqasdi alqiraa'ati wa biqasdi sujuud aayaddan inuu aqriyo ajir uu ka helo ilaahay ugu dhowaadana wuu rabaa sujuuddan inuu ilaahay ugu dhowaadana wuu rabaa waa sunno markaas inuu sujuudo laakiin masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weeye biqasdi sujuudi faqad inuu sujuudo bis ayuu aqri aayaddii dan kale uu ka leeyahay ma laha fain facala hadduu sameeyo hadduu sidaas sameeyo oo isagoo sujuudda bis qasadkiisu tahay oo qur-aan akhrintii iyo waxa aan niyeysanaynoo sujuud bis ay tahay ayuu sujuuday caamidan caaliman isagoo kas u sameeyey mas'aladana og badalad salaatu salaaddiis waa burti biqasdi sujuud inuu yacnii sujuudo bis ayuu aayaddan u akhriyey wax kale uma uusan akhrin wuuna og yahay aan sharcigu biqasdi sujuud kaliya aan loo ogolayn in lagu sujuudo masaladii inay salaadda ku buraysana wuu og yahay badal salaatu salaaddiis markaa waa burtay maxaa baxay hadduusan masaladan ka warqabin liannu masaladan waxay ka mid tahay min almasaa'il allatii qad takhfaa calaa kaiir min annaas masaladan waxay ka mid tahay masaa'ilka ay dhici karto dad badan inay ka qarsoonto dad badan inaysan ogeyn haddii salaadiiba yacnii qasadka aad ka leedahay ood u tukanayso ay tahay biqasdi sujuud sujuudu tilaawo inaad u dhacdo bis haddii qasadkaagu tahay salaaddu inay taas ku burayso dad badan ayaan ogeyn wuu ku kedsoomay qofkaas salaaddiisii waa saxiix hadduusan ka warqabin liannahu zaada fiiha salaaddii wuxuu ku siyaadiyey maa huwa min jinsi bacdi arkaaniha salaadda arkaanteedii jinsigeedii qayb ka mida waa sujuude ayuu siyaadiyey tacadiyan xadgudbu u ziyaadiyo bikhilaafi maa low dama ilaa qasdi sujuudi qasdan saxiixan laakiin sujuudda qasadkeeda hadduu qasad kale uu u niyeysto min manduubaati alqiraa'ati aw salaad salaadan inuu dukado ajir ka helo qiraa'ada qur-aanka uu akhrinayo inuu ajir ka helo saas hadduu yidhaaho fa innahu laa butlaana salaaddu ka buri mayso waa qasad fiican markaa waxaa la diidaya waxaa weeye biqasdi sujuud faqad ama hadduu salaadan inuu ajir ka helo qur-aanka uu akhrinayo hadduu ajir ka helo qasadkaa hadduu u akriyo u sujuudayo salaaddii ka buri mayso waa limashruuciyati alqiraa'ati waasujuudi xiina idin leannu markaa sujuuddu waa mashruuc qiraa'aduna waa mashruuc fain facala hadduu sameeyo badala salaatuhu shaksigaa salaaddiisu way burtay sidaas awgeed marka axkaamtaas sujuudu tilaawaha sida sheekhuba uu inoogu soo sheegay in loo ilaaliyo waa laga maarmaan leanna waxaa weeye madaahibta qaarkood ayaaba waxay qabaan sujuudu tilaawa inay waajib tahay waxaa ka mid a madhabka abi xaniifa madhabka abi xaniifa wuxuu qabaa qur-aanka haddaad akhriso oo aayadihii lagu sujuudi lahaa aada akhrisid waa waajib uu qabaa inaad sujuuddo maadaama marka masalada madaahibtu ay isku khilaafsan tahay oo madaahibta qaarkoodba ay qabaan inay waajib tahay waa in sunnada aada loo ilaaliyo sunnadaas in aada loo ilaaliyo leannahu sunnada marba haddii madaahibta qaarkood ay yidhaahaan waa waajib sunnadaasi way ka miisaaniyad badan tahay sunnooyinka kale waxaana qofka ilaahay ka baqaya u habboon inuu sunnada laysku khilaafsan yahay ma waajiba mise waa sunno inuu sunnooyinka kale ay uga duwanta maadaama culimmada qaar ay qabaan waaba ku dembaabi leannahu abi xaniifa raximah اllahu tacaala isagu masaladan sujuudu tilaawa inay waajib tahay waxyaaluhu u deliishanaya waxaa ka mida wuxuu leeyahay inta badan qur-aanku wuxuu cabiray ficlu اmri ficlu اmri ayuu cabiray wasjud waqtarib sujuud waa ficl اmri ficlu اmri ayaa qur-aanku cabiray fasjuduu lilaahi wacbuduu iyadana waxaa la cabiray ficlu اmri marka inta badan abi xaniif wuxuu leeyahay aayaat sajda qur-aanka waxaa ku soo arooray in laga cabiray amar wاlأmru asluhu alwujuub amarkana marka laga hadlayo usuululfiqhiga asalkiisu muxuu keenaa inuu waajib yahay midda kale abi xaniif wuxuu deliishanaa waidaa quri'a calayhim اlqur'aanu laa yasjuduun yacnii dadka munaafiqiinta ilaahay wuxuu ku eedeeyey markii qur-aanka ay dhegaystaan oo lagu dul akhriyo laa yasjuduun ma sujuudaan ma sujuudaan marka waa sifatu اlmunaafiqiin wاlkufaar abi xaniifa aayaddaasna waa deliishana waidaa quri'a calayhim اlqur'aanu laa yasjuduun gaalada iyo munaafiqiinta markii qur-aanka ay dhegaystaan ma sujuudaan marka aayaddaasna wuxuu leeyahy abi xaniifa maadaama sujuud la-aanta lagu eedeeyey munaafiqiin iyo gaalo lagu eedeeyey sujuuddani waa waajib uu leeyay sujuudu tilaawa marka adilo noocaas oo kale ah ayuu sheekhu u keenay faslun hada kani faasilun mid wax kala saaran fii sujuudi shukri wuxuu u fasal yahay sujuudda la yidhaaho sujuudu shukri sheekhu raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu uga hadli sujuud saddexaad oo la yidhaaho sujuudu shukri casharkii hore waxaanu ku soo qaadannay sujuudu sahwi haddana waxaanu soo qaadannay sujuudu tilaawa tanina waa sujuud saddexaad oo magaceeda la yidhaaho sujuudu shukri wa yusanu waxaa la sunneeyaa sujuudu shukri shukriga sujuudkiisii waa la sunneeyaa cinda hujuumi nicmatin nicmad soo geliddeeda agteeda ayaa la sunneeyaa markii nicmo aad ku faraxsan tahay oo horay aadan u haysanin ay kuu timaado oo ilaahay uu ku siiyo subxaanahu wa tacaala nicma ku soo gashay nicmadaas waxaa ka mid a waladaa kuu dhashay carruuraa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey waxaa ka mid a arrin meel aad ka sugayso meel ay kaaga xirnayd xaajo meel kaaga xirnayd oo khayr ah xaajadiiyaa meeshii ilaahay kaaga soo furay oo ilaaha kaa farxiyey ilaahay hadduu kaa farxiyo waxaa sunno ah ilahay inaad ku shukriso ilahay hadduu kaa farxiyey waxaa sunnaa ilahay inaad ku shukriso sujuud aad u dhacday laakiin markaa sujuudda aad la dhacaysid waxaa shardi ah shuruuddii salaada waa shardi inaad weyse qabto in cawrada aad asturan tahay waa shardi laakiin adigoon weyse qabin ayaa laguu bishaareeyey nicmo laguu bishaarey markasaa le sujuud shukri aan u dhici waa baadil ma jirto ma ka ansaxayso shuruuddii salaadoo kale ayaa loo shardi waa in cawrada asturan tahay waa inaad qiblada ula jeesato waa inaad maaragta mutadahir tahay ood weyse qabto waa shardi haddaad doonayso inaad sujuuddo markaa farxaddaa ilaahay uu kaa farxiyey soo weysayso haddaadan weyse qabin sujuud sujuudu shukri u dhac markaa wayusan waxaa la sunneeyaa sujuudu shukri cinda hujuumi nicmatin nicmad soo geliddeeda agteeda la sunneeyaa iyo wandifaaci niqmatin iyo musiibo reebtoonaashadooda agteeda musiibo reebtoonaashadooda oo ay kaa reebtoonaatay musiibo ilaahay uu kaa difaacay musiibaa lagaa difaacay musiibo yacni meesha ka dhacday ayaa ilaahay adiga kaa badbaadiyey naftaadii maalkaagii ahaladaadii ayaa ilaahay kaa badbaadiyey taasoo kale iyadana waxaa sunnaa sujuud inaad u dhacday waliru'yati faasiqin waliajli ru'yati faasiq faasiqa aragtidiisa darteedna waxaa loo sunneeyaa in ilaahay loo sujuudo faasiqaasoo mutadaahirin ee muujinaya bifisqihi faasiqnimadiisa muujinaya waxaad aragtay qof faasiq oo ilaahay ka furtay oo aan qarsanayn macaasidiisa mutajaahir bimacsiyatihi ila allah macsiyadiisu amaama allahi kula jahri wa amaama annaas iyo dadka hortoodii marka qofkaas mushkilada haysata iyo musiibada haysata allihii kaa badbaadiyey ayaad sujuud u dhici dhibaatada qofkaasi uu ku jiro qof dadka hortoodii fisqi ku samaynayo iyo macaasi dadka hortoodii macaasi iyo fisqi ku samaynayo oo ilaahay xishoodka uu ka qaaday markaad aragtid ilaahay dhibaatadiisa kaa badbaadiyey u sujuud shukri lilah adigoo ilaahay ku shukrinayo wayudhiruhaa wuuna muujiyaa weliba sajdadaas sujuuddaas wuu muujiyaa lilmutadaahiri qofka yacni la jahraya fisqigiisa oo macaasidiisa muujisanaya lilmutadaahiri qofka muujinaya dembiga iyo macsiyada muujinaya sujuudda waa u daahirina waa u muujinaya hortiisuu ku sujuudi weliba qofka waa inaadan ka qarin maadaama isaguba uusan xishoonayn maadaama uusan xishoonayn waa inaad agtiisa ku sujuudda hadduu su-aal kaa weydiiyo war maxaad la sujuudday waxaan la sujuudi musiibadaada allihii iga badbaadiyaan ku shukrina musiibada ku haysata allihii iga badbaadiyey ayaan ku shukrina qofkii marka waxaa dhici karta inuu dareen iimaan ama dareen diineed inta ilaahay ku abuuro inuu yidhaha war dadkiiba madiga ilaahay kaa magangelaya adig ilahay kaa heerkaasaad gaartay in ilaahay loogu sujuudo yacni musiibada ku haysata allihii kaa badbaadiyey heerkaas miyaad gaar waxaa dhici karta inuu ku soo hanuuno inuu ku soo hanuuno marka waa u muujin qofka mutadaahirka ah aw amase ru'yati mubtalan ama qof la ibtileeyoo la imtixaanay aragtidiisii qof balaayo haysatoo ibtilo iyo cudurro khatar ahoo foolxun cudurro ilaahay laga magan galo qof lagu salliday ayaad aragtay wayusiruhaa ay sajda sujuuddaasna wuu qarsadaa ilaa qofkan balaayada haysata balaayo asaguu isku keenay ma aha waa ibtilo ilaahay xaggiisa uga yimid waa imtixaan ilaahay xaggiisa uga yimid qofkaas hortiisa kuma sujuudaysa meel qarsoodiya la gal ilaahay ka shukri balaayadan iyo cudurradan khatarta ah kaa badbaadiyey oo qofkan lagu ibtilayo wayustaxabu waa la sunneeyaa sujuudkii fii saad fii suurati saad suurati saad waxaa lagu sunneeyaa qofku inuu sujuudu tilaawo u dhaco fii hayri salaati salaad kayrkeed ayaana lagu sunneeya markii suuratu saad uu gaaro aayadda lagu sujuudayo markuu qofku gaaro oo u aqriyo waxaa lagu sunneeyaa hadduusan salaad ku jirin inuu sujuudo amaa salaaddii dhexdeedii in lagu sujuudo lama ogola sharcigu ma ogola salaaddii dhexdeedii in markaad akhriso aayatu sajda suuratu saad markaad akhriso salaaddii dhexdeedii in lagu sujuudo mashruuc ma ahan oo sharcigu ma ogola hadduu lacalla ku sujuudana isagoo suuratu saad salaaddii dhexdeedii ku akhriyey aayatu sajde markuu gaaray suuratu saaduna akhriyey markaasuu sujuud u dhacay salaaddiis maxay noqoneen badalad salaatii salaaddii waa ka burtay limaada wax sharcigu uusan u ogolayn ayuu sameeyey suuratu saad marka sajdadeeda maxaa la akrinaa haddaadan salaad ku jirin ayaad sujuudi markaad akhriso musxafka aad iska akhrisanaysid oo suuratu saad aayatu sajda aada gaartid adigoon salaad ku jirin sujuud sunno wey amaa markaad salaadda ku jirto lama ogola haddaad samaysana salaaddii waa kaa burtay wayustaxabu sujuudkii waa la sunneeyaa fii saad fii suurati saad suuratu saad ayaa lagu sunneeyaa fii hayri salaati salaadda hayrkeed ayaa lagu sunneeya waa lilitibaac nabigaa lagu raaci sala allahu calayhi wasalam oo nabigaa ku sujuudi jiray wa shukran calaa qabuuli towbati daawuudda ilaahayna waxaa looga shukrinaa towbadii ka aqbalay nebiyullaahi daawuud sala allahu calaa nabiyina wa calayhi wasalama wa yaxrumu fiiha fi salaad salaadda dhexdeeda in suuratu saad lagu sujuudo xaaraan fain sajada hadduu sujuudo fiiha fi salaati salaaddii dhexdeedii ayuu ku sujuuday intuu suuratu saad akhriyey aayatu sajda markuu soo gaaray salaaddii dhexdeeduu ku sujuuday caaliman xaalu yahay isagoo og mas'alada caaliman caamidan xaalu yahay isagoo u kasaya caaliman xaalu yahay isagoo og bitaxriim xaaraam yeeliddaa og badalad salaatuhu salaaddiisu waa burtay liannahu mashruuc ma aha in salaadda dhexdeeda suuratu saad sajdada markuu gaaro inuu ku sujuudo حرام لما أقول فصل هذا كان فاصل مدوح كان سارو في صلاة النفل وحو أفصل يهي السنة صلاة السنة أي أفصل يهي فرعا شيخ وحو كيري فرع يحرم وحا حرام كيري التقرب إلى الله تعالى إن إلهي لو قل وهذا بسجدة qofku inuu sujuud ilaahay ugu dhowaado min hayri sababin sabab la'aan ilaa sujuudaha sharcigu jideeyey waa sujuudo kooban haddaadan salaad ku jirin sujuudani ma sujuudu shukriya ma sujuudu tilaawa maxay tahay ayu sabab aada u sujuudayso maxay tahay asbaabta loo sujuudo sharcigu wuu koobay marka in sabab la-aan aada sujuud isaga dhacdid xaaraan wey walow bacda salaad markaad salaaddii ka baxday kabacdi waxaa kugu soo dhacay iska sujuudi oo maxaad la sujuudi sabab la-aan sujuudu shukri ma ahan sujuudu tilaawo ma ahan waa sujuuddaasaan ilaahay ugu dhowaan de sujuudda ilaahay loogu dhowaanayo sababay leedahay waa inaad sababta la timaado xaaraan waay haddii kale wa sujuudu ljahalati sheekhu wuxuu yihi dadka jaahiliinta ah sujuudda ay sujuudayaan beyna yaday mashaayikhihim mashaayikhdooda hortooda ay ku sujuudayaan dadka qaarkood xaraamun waa xaaraam itifaaqan walow biqasdi taqarubi ila allah xataa hadduu ula jeedo inuu ilaahay ugu dhowaanayo laakiin sheekhii uu ku soo beegay ilahay aan ugu dhowaanayo l laakiin sheekhii uu ku soo beegay markaa sheekha agtiisa uu ku sujuuday xaaraan wey wa fii bacdi suwarihaa suwaraha qaarkood waxaa ku sugan sujuudda suwarteeda qaarkood maa yakuunu kufran wax gaalnimoba noqonaya oo markii sheekha hortiisa lagu sujuudo qaarkoodba gaalnibayba keeni marka taas iyadana sharciguma ogola faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro fii salaati nafli salaadaha sunnada ah ayuu u fasal yahay sheekhu raximah اllahu tacaala fasalkan wuxuu ku sheegi doonaa salaadaha uu sunneeyey nabigeenu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh afdalu salaati salaadda waxaa ugu fadli badan salaadaasoo almasnuunati ee la sunneeyey salaatu lciideyn labada ciidood salaadoodiiyaa ugu fadli badan salaad sunno ah markii la yidhaaho salaadaha sunnooyinku way kala ajir badan yihiin way kala khayr badan yihiin waxaa ugu ajir badan ugu khayr badan labada ciidood sunnada la tukanayo ayaa ugu khayr badan uma waxaa ku xiga alkusuufu qoraxmadoobaadkii sunnada qoraxmadoobaadka ayaa ku xigta xagga ajirka salaadaha ciidaha uma waxaa ku xiga alkhusuufu dayaxa madoobaadkiisii dayaxa hadduu madoobaado ayaa ku xiga waa darajada saddexaad uma waxaa ku xiga sunnada ugu ajirka badan oo yacni darajada afraad qaadanayo alistisqaa salaatu listisqaa salaadda roobdoonta oo xilliga abaaraha roob la-aantu ay dhacdo sunnada la tukanayo salaatu listisqaa ayaa ku xiga xagga ajirka uma waxaa ku xiga xagga ajirka alwitru sunnada watarka la tukanayo ayaa haddana ku xiga waa lilkhilaaf fii wujuubihi watarka waaba laysku khilaafaba madaahibta qaar waxay leeyihiin sida madhab abi xaniifa abi xaniifa wuxuu leeyahay watarku waa waajib watarka waa waajib ayuu leeyahay wa aqaluhu aqalu lwitri watarka waxaa ugu yar ragcatun hal ragco haddaad tukatid sunnadii watarka way kaa dhacday sunnadii watarkii way kaa dhacday hal ragco xataa hadduu qofku uu tukado wa akaruhu akaru lwitri watarka kan ugu badan ixdaa cashara kow iyo toban ragco kow iyo toban ragco ayaa ugu badan haddii marka yacni qofku kow iyo toban ragco hadduu wax ka ziyaadiyo biniyati lwitri isagoo ula jeeda watar ahaan ula jeeda oo watarkii wuxuu tukaday tusaale ahaan saddex iyo toban uu tukaday watarkii ama shan iyo toban uu tukaday ama toban iyo toddoba ragcuu tukaday wataraanna ula jeedaahu leey ma bannaano lama ogola liannahu aqsa alxaddi xadka ugu fog oo sharcigu uu ka jideeyey watarka waa koob iyo toban ragcadood lagama badin karo wa akaru akaru lwitri watarka kan ugu badan ixdaa cashara kow iyo toban ragcow goormaa la tukadaa marka sunnada noocaas u ajirka badan oo culimmada qaarkood ba ay yidhaaheen waaba waajib sida abi xaniifa goormaa la tukan wa waqtuhu waqtu lwitri watarka wakhtigiisu bayna alcishaa bayna ficli salaati alcishaa salaadda cishaha samaynteeda iyo wa tuluuci alfajri iyo fajarka dhalashadiisa inta u dhexaysa wey salaadda cishaha markaa tukatay waaguna uusan beriyen inta u dhexaysa wey intaasoo dhan waa tukan kartaa watarkii wey ayu saaca saacaddii aada doonto ee intaa ka tukan kartaa walidaalika sheekha shaarixa wuxuu soo qadaray bayna ficli salaati alcishaa bayna ficli muxuu ula jeedaa shaarixa ficlida wuxuu ula jeedaa watarku ma ansaxayo adigoon cishihii tukan ficilka saasuu sheekhu ula jeeda u soo qadaray wey haddaad tidhaaho cishaha ka hor watarkiiyaan hormarsanay ka war cishihii ma anan tukan weli watarkiiyaan iska sii hormarsan haddaad tidhaaho ma ansaxayo baatil baatil ma ansaxayo walidaalika sheekhu wuxuu soo qadara isagoo masaladaa sheekhu yani dadka ku baraarujinaya wa waqtuhu bayna ficli salaati alcishaa horta cishaha tuko waa shardi cishaha markaa tukato kabacdi watar uu kaa ansixi karaa iyo walmaqribi iyo wa duluuci اlfajr iyo fajerka dhalashadiisa inta u dhexaysa intaas way inta la tukanayo watarka wa taakhiiruhu taakhiiru اlwatri watarka dibdhigidiisii bacda salaati اleyl salaati leylka bacdi dib loo dhigo ow amase ilaa aakhiri leyl ama habeenka aakhirkiisii dib loo dhigo idaa kaana shaksigu hadduu ahaaday yastayqidu inuu soo baraarugayo lahu lilwitri watarka inuu u soo baraarugayo hadduu qofku ahaaday afdalu dibdhigiddaasaa fadli badan sida fiican oo ajirka badan waxaa weeye qofku markuu hurdo kabacdi salaatuleylka markuu tukanayo markuu salaatuleylka dhammaysto kabacdi inuu watarka ku xijiyo kabacdi inuu watar ku xijiyo ama hadduusan xataa salaatuleyl tukanaynin aakhiruleyl inuu ka dhigto markuu hurdada ka soo tooso kabacdi aakhiruleyl inuu ka dhigto saasaa fadli badan laakiin waxaa shardi ah idaa kaana yastayqidu lahu waa hadduu ku kalsoon yaho kalsooni uu ku qabo inuu soo kacayo uu soo toosayo hadduu kalsooni ku qabo watarka waxaa fiican in dib loo dhigo haddaad isleedahay hurdaa kula tegaysana waxa fiican cishaha markaad tukatid watarka tuko sida fadli badan sidaas wayajuusu waxaa bannaan habka loo tukaduu kuu sheegi sheekh watarkii tusaale ahaan saddex ragco markaan tukanayo see u tukana ilaa saddex ragoo la tukan karaa shan ragcaa la tukan karaa toddobaa la tukan karaa sagaalaa laga dhigi karaa koob iyo tobanaa ugu fog in soo qaadano wayajuusu waxaa bannaan wasluhu waslu lwitr watarka xiriirintiisii bitashahudin hal ataxiyaad hal ataxiyaad in lagu xiriiriyo way bannaan tahay fi ragcati alakhiira ragcada ugu dambaysa bis hal ataxiyaad inaad u samayso ow amase bitashahudayni ama laba ataxiyaad in lagu xiriiriyana way bannaanta labadaas ataxiyaadoo fi alakhiiratayni fi ragcatayni alakhiiratayn labada ragcoo ugu dambaysa ah labadaas habba waa lagu xiriirin karaa watarku wuxuu leeyahay habka loo tukado fasli iyo wasli labada baa loo tukada sheekhu wuxuu ka hadlay masأalaة اlfasli masأalaةu alwasli ayuu sheekhu ka hadlay markaan doonayo saddex tusaale ahaan saddex ragco inaan watarkii tukado waxaa sharcigu kuu ogol yahay inaad xiriiriso xiriirintaa waxaa kuusii bannaan laba qaab laba nidaam markaad xiriirinayso xiriirinta laba nidaam nidaamka ugu horeysa waxaa weeye hal ataxiyaad oo ragcada ugu dambaysa ah maalan ragcadii hore waa tukatay soo istaag ragcadii labaad waa tukatay ha ataxiyaadin ragcada labaad maxaa la ogaan jiray in la ataxiyaado ha ataxiyaadin soo istaag ragcadii saddexaad oo ugu dambeysay ataxiyaad assalaamu calaykum taas waa nidaam nidaam wey habkaas oo la tukan karo habka labaad muxuu yahay laba ataxiyaad inaad ku xiriiriso laba ataxiyaad inaad ku xiriiriso labada ataxiyaadna maxaad ku samaynee labada ragcoo ugu dambaysa oo maxaad samayn saddexda habkaad u tukanayso ragcadii horead tukatay ka istaag tii labaadaad tukatay ku ataxiyaad markaad ataxiyaatay ha salaamo noqsanina istaag ragcadii saddexaad samee ataxiyaad assalaamu calaykum marka muxuu yeeshay wasligii yaa laba kayfiye noqon qaabka xiriirinta la xiriirinayo laba kayfiye wey waaa kayfiyada kale waxaa kaloo kuu bannaan fasli in la sameeyo fasli iyaduna way bannaanta oo yacni fasliga ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa in la kala saaro oo lagu kala saaro salaamo naqsi salaamo naqsi in lagu kala saaro waxaa u fiican laba ragco kasta ka salaamo naqsi nidaamkaasna maxaa la yidhaha waa nidaamu alfasli kala saaridu maalan markaan doonayo watarkii saddex ragco inaan tukado laba ragcaan tukanaa ragcada ugu dambaysaan ku ataxiyaadi assalaamu calaykum hal ragcaan xihana haddana xirasho gooni ah allaahu akbar hal ragcaan haddana tukaday assalaamu calaykum habkaasna waxaa la yidhaha fasli fasli nidaamkaasna loo tukan karo wayajuusu waxaa bannaan wasluhu waslu lwitri watarka xiriirintiisii bitashahudin hal ataxiyaad lagu xiriiriyo ow bitashahudayni ama laba ataxiyaad lagu xiriiriyo labada ataxiyaadoo fi lakhiiratayn labada ragco ugu dambaysa sheekh wuxuusan ka hadlin mas'alatu اlfasli kala saaridda laakiin kala saaridda iyadana sharciga kutubta waaweyn way qorayaan oo fasligii hadda aan sheegnay isaguna uu bannaanya waidaa owtara shaksigu hadduu watarka dukado bialaaثin saddex ragco hadduu watarkii uu ku tukanayo yaqra'u wuxuu akhriyaa fi ragcati اluulaa ragcada ugu horeysa wuxuu ku akhriyaa suurata alaclaa ayuu akhriyaa waa sabixisma rabbika alaclaa suuraddaa sabixisma rabbika alaclaa ayuu akhriyaa ragcada ugu horeysa wa fi اhaaniyati وفي الرقعة الثانية رقعة لبادنا وحكو أخريا الكافرون قل يا أيها الكافرون رقعة لباد وكو أخرسا وفي الثالثة وفي الرقعة الثالثة رقعة سدحادنا وحكو أخرستا المعوذات معوذات شيخ حولجدا وقل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس saddexdaas suuradood ayuu wuxuu ku akhristaa ragcada saddexaad waa sida uu sunneeyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam uma markaa kabacdi yatlu lwitra watarka waxaa ku xiga fi lfadiilati xagga fadliga iyo ajirka waxaa ku xiga ragcata alfajri fajarka labadiisa ragco ragcat alfajri maxaa loola jeedaa waa labada ragco oo salaada subxiga laga hormariyo salaada subxiga intaadan tukan labada ragco ka horeeya waa xagga darajada ayay waxay ku xigaan watarka waxaa yili nebiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi ammaan wuxuu ammaanay labada ragcoo sunat alfajri ah inuu nebigu salى اllahu alيه wasalam uu yidhi inahumaa khayru min addunya wamaa fiiha adduunyo iyo waxaa ku dhex jira oo dhan ayagaa ka khayr badan yidhi nebigu salى اllahu alayh wasalam uma waxaa ku xiga ragcataani laba ragco labadaas ragcoo qabla duhri duhurka hortiisa ah aw amase qabla اljumuca maalinta jumcahana jumcaday ka horeeyaan labada ragco iyo wa ragcataani laba ragco labadaas ragco bacdahumaa duhurka iyo jumcada ka dambeeyo labada ragcood duhurka laga dambaynayo hadday maalin jumca tahana maalinta jumcada gadaasheeda waxaa tukanaya laba ragco iyo wa ragcataani laba ragco labadaas ragco bacda almaqhribi maqhribka ka bacdi ah iyo wa bacda alcishaa wa ragcataani laba ragco labadaas ragco bacda alcishaa cishaha ka bacdia waa rawaatibtii sunnooyinkii rawaatibta ahaa ayuu sheekhu kuu sheegay weliba qismiga sheekhu uu sheegayo waa qismigii mu'akadka ahaa ilaa kutubta hore waxaan ku soo qaadannay rawaatibta waxay u qaybsamaan laba qaybood mu'akad iyo hayru mu'akad qaybta sheekhu uu fadilayo oo hadda uu ka hadlayo waa qaybtii mu'akadka ahayd kuwii mu'akadka ahayd markaas wuxuu ku yidhi ragcataan qabla duhri wa ragcataan bacdahumaa bacda duhri wa bacda aljumuca waragcataani laba ragco labadaas ragcoo bacda almaqhribi maqhribka ka bacdi ah waragcataani laba ragco labadaas ragcoo bacda alcishaa cishaha ka bacdi la tukanayo uma waxaa ku xiga rawaatibtaas rawaatibtaas mu'akadada xagga ajirka waxaa ku xiga ataraawiix taraawiixda ku xiga wahiyo taraawiixdu cishruuna labaatan wey oo ragcatan min ragcatin ragcaa labaatan ragca wey sida raajixa ah oo saxda ah oo saxaabada nabigu ay ku ijmaaceen sala allahu calayh wasalam waa masألة أجmaca عalayha جamiiع الصaxaabة fii cahdi cumara xilligii sayidina cumar saxaabadoo dhan ayaa isku waafaqay labaatan ragco in la tukanayo taraawiixda yusalimu waa ka salaamo noqsadaa qofku min kuli ragcatayn laba ragco kasta taraawiixda habka loo tukadu kuu sheegi sheekhu laba ragco kasta uu ka salaamo noqsada wahiya taraawiixdu bayna العishaaءi والfajr bayna ficli salaaة العishاء salaada cishaha samaynteedii iyo walfajri iyo fajarka inta u dhaxaysa w haddana fiir waa masaladii oo kale beyna ficli kuugu soo daray waad fahmi mar hadduu saa yidhah sheekhu beyna ficli uu ku yidhi taraawiixda xilliga la tukanayo waxaa weeye waa markaad cishihii tukatay fajarkiina aan la gaarin intaasoo saacadood saacadda doonto ayaad ku tukan kartaa beyna ficli marka ulajeedada sheekhu uu ka leeyahy waxaa weeye taraawiixdu ma ansaxayso iyadoo cishuhu kugu jiro tusaalahaan waxaad soo gaartay salaaddii cishihii jamaacadii kuma aadan soo gaarin masjidkii dadka qaarkoodna way ku dhacdaa way sameeyaan masjidkii kuma aadan soo gaarin jamaacadii cishihii way ku dhaaftay iyadoo taraawiixdii lagu jiro ayaad soo gaartay markaas waxaad tidhi taraawiixdaan iskala tukanaa cishihii dib aan tukado dadka qaar saa sameeya waa baatil taraawiixdaas ma kaa ansaxayso leanno taraawiixda markay ansaxayso maxaa shardi ah in cishihii aad tukatay cishihii inaad tukatay waa shardi بين العشاء بين فعل العشاء والفجر ثم waxaa ku xiga تaraaوixda الضحى صaلاaة الضحى ayaa ku xigta وahiy صaلاaة ضحadan ragcataan laba ragco ilaa ثaمaaنi ilaa sideed ragco laga gaaro sideeddaas ragco waa meesha ugu fadliga badan w laakiin ugu badnaan marka la yidhaaho ugu badnaan waa laba iyo toban ragco laba iyo toban ragco ayaa ugu badan صaلاaة الضحى ragcooyinka laga tukanayo wayusalimu qofku wuu salaamo noqsadaa min kulli ragcatayn laba ragco kasta assalaamu calaykum ayuu leeyahy marka habka loo tukanayo yacni salaatu duxa laba ragca markuu tukadaba uu salaamo noqsada bacda irtifaaci shamsi hiya salaatu duxaa bacda irtifaaci shamsi qoraxda kor noqoshadeeda ka bacdi ayay ahaatay ila alistiwaa ilaa qoraxda sinaashadeeda laga gaaro bartamaha cirka ilaa ay ka sinaato ilaa intaa laga gaarayo ayaa salaatu duxa la tukan karaa markii qoraxdu ay soo baxday laga bilaabo ilaa bartamaha cirka qoraxdu ay ka imanayso wakhtigaad doonto ayaa tukan kartaa wa taakhiiruhaa salaatu duxa dibdhigiddeedii ilaa rubuci nahaari maalinta rubuceeda ilaa laga gaaro loo dibdhigo afdalu saasaa fadli badan maalinta rubuceeda tusaale ahaan maalintii labiyo toban saac maalintu hadday tahay rubuc meeqay noqon waa saddex saac saddex saac marka in la gaarsiiyo salaatu duxa ayaa fiican sida fiican sidaas uma markaa ka bacdi waxaa ku xiga salaatu duxa ragcata alixraami xirashada xajka iyo cumrada labadoodii ragco intaadan xajka xihan ama cumrada aadan xihan waxaa la sunneeyaa laba ragco oo sunno ah labada ragco sunnada xagga ajirka waxay ku xigaan salaatu duxadii wa ragcata dawaafi dawaafka labadiisii ragco ayaa haddana ku xiga dawaafka labadiisa ragco ulajeedada laga leeyay maxay tahay qofku markuu kacbada dawaafkeeda dhammeeyo mar walbaba waxaa la sunneeyaa laba ragco inuu tukado wa ragcata taxiyati salaamta masjidkii la salaamayey labadiisii ragco taxiyatulmasjid taxiyatulmasjid ayaa haddana ku xiga xagga ajirka uma waxaa ku xiga sunat اlwudu weeseqaadka sunadiisii sunatulwudu ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye mar kasta oo aad soo weese qaadataba waxaa sunnaa inaad salaad ku tukato waa sunnada uu jannada ku galay bilaal oo nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi markuu weydiiyey uu yidhi bilaalow waxaan arkay jannadii dhexdeedii adigoo ku xaragoonay oo jannadii dhexdeedii ku soconayee maxaa kuugu rajo badan ood isleedahay jannada waad ku gashay wuxuu yidhi bilaal waajibaadka ka bacdi waxaa iigu rajo badan mar kasta oon soo weyse qaataba laba ragcaan tukadaa hor mar walboon weysaystaba laba ragco ayaan tukadaa hor marka nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay inay taas ilaahay ugu qabtay leanna waxaa weeye sunnooyinka ilaalintooda waa wax weyn in la fududaysto maaha salaadaha sunnada ah oo sharcigu uu kuu sheegayo qofku waa inuu u ilaaliyo sidii waajibkiio kale waa qofku hadduu mutadayin yahay oo uu diin leeyahay iimaan sidii waajibka loo ilaalinayo waa inaad sunnooyinka u ilaaliso maadaama ajirkooda uu badan yahay maadaama nabigeenu uu sameeyey salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi ajirka iyo khayraadka laga helayana waxaa ka mida maxabat اllah in ilaahay kugu jeclaanayo walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya bاnawaafil xataa uxibah ilaahay subxaanahu watacala wuxuu yidhi addoonkaygu kama zuulayo inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo ilaa aan ka jeclaado nebigana salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi man axyaa sunnatii faqad axabanii waman axabbanii kaana macii fi ljanna qofka sunnadayda ku dadaala waxay astaan u tahay inuu u jecel yahay waa qayb ka mida maxabada nebiga sala allahu calayh wasalam nebiga haddaad jeceshahay sala allahu calayh wasalam astaamaheeda iyo calaamaadkeeda waxaa ka mida sunnooyinkii uu samayn jiray inaad la timaadid ood samaysid waman axabbanii kaana macii fi ljanna nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi qofka jeclaadana micigayguu jannada ku noqona marka sunnooyinka ajirka iyo nafaxaadka laga helayo waxaa ka mida nabiga inaad rafiiq kula noqonaysid jannada sala allahu wasalam wbaaraka caleyh wa taxsulu taxiyatu taxiyatu lmasjid waxay ku xasishaa bifardin salaad waajiba haddaad tukatid way kaa dhacda taxiyatu lmasjid aw amase naflin ama sunno kale xataa way isaga xasili nafligaasoo huwa isaguba ragcataani laba ragca aw akharu ama ka badan nawaaha taxiyatulmasjid ha u niyeysto oo wulaa ama yuusan u niyeysan maxay tahay masaladan ulajeedada sheekuu ka leeyahay waxaa weeye wuxuu ku yidhi taxiyatulmasjid sunnada ah oo markaad masjidka soo gashaba laba ragcaa lagaa rabay lagu leeyahay taxiyatulmasjid waxay kugu xasili kartaa salaad waajiba haddaad tukatid ama qada ha noqoto ama salaad aan qado ahayn oo addo ah maalan salaaddii casirka iyadoo lagu jiro ayaad masjidka soo gashay casirkiiaad jamaacadii ku xiratay taxiyatulmasjidkii aawey booskeedii waxaa kuu gelaya waajibkan aad tukatay ayaa booskeedii kuu gelaya waxaa kaloo la mid uu ku yidhi sheekhu sunno kale oo xataa laba ragco ah ama ha u niyeysto ama yuusan u niyeysan booskii taxiyatulmasjidka waa kuu geli sunno kale maxay tahay oo maalan sunno waxaad u niyeystay sunnatulistikhaara masaajidkaa soo gashay laba ragco oo istikhaaraha tukatay laba ragco oo istikhaaraha tukatay taxiyatulmasjidkii booskeedii istikhaaradana kuu gelaysa ama u niyeysto ama ha u niyeysan watatakararu taxiyatulmasjid way soo laalabataa bitakaruri dukuuli gelidda soo laalaabashadeedii ayay ku soo laalaaban wuxuu la jeedaa sheekhu mahmaa masjidka aad soo celcelisid gelintiisii ayadana waa laga rabaa sunnadii waad soo gashay taxiitulmasjidkii waa tukatay waad ka baxday haddana waad soo gashay waa lagaa rabaa watafuutu taxiitulmasjid waxay ku tagtaa biljuluusi fadhiisasho oo masjidka aad iska fadhiisatay way kaa tegi caamidan xaal uu yahay qofku mid kas u yeelaya uu fadhiistay ow amase naasiyan xaal uu yahay mid ishalmaamay wadaala alfaslu wadaala alwaqtu alfaasil wakhtigii u dhaxeeyana uu dheeraaday wuxuu ku leeyahy sheekhu taxiyatulmasjid waxay kaaga tegi kartaa masjidkii inaad iska fadhiisatay kas waxaad u kastay inaad taxiyatulmasjid aadan samaynin waad fadhiisatay kasaad u yeeshay soo ma aha intaad istaagto taxiyatulmasjid ma samayn kartid marba haddaad camdi u fadhiisatay way kuu dhammaatay taxiyatulmasjid way kaa tagtay waxay kale ku tegi kartaa buu yihi sheekhu wuu ishalmaamay markaasuu fadhiistay wakhti dheeraana ka soo wareegay wakhti dheer markuu ka soo wareegay kabacdi aad xasuusatay inaadan taxiyatulmasjid la iman haddiiba wakhti dheer uu ka soo wareegay way kaa tagtay sunnadaas allah subxaana wa tacaala